bismi illaahi raxmaan iraxiim halka kan oo aan ugu yeedhay hay-adihii saxaafadda ee gobolka kan intii aanu heli karnay waxaan doonayay inaan shir saxaafeedkan waxaan ugu talagalay inaan kaga hadlo saddex qodob oo ku saabsan xaaladda guud ee gobolkan cayn uu ku sugan yahay saddexdaa qodob oo kale ah nabadgelyada guud abaaraha iyo geela-aanta iyo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira ama ka aroorsan hadda deegaankaay mid aada iyo aada khatarteeda u leh una adag waxaana muddo dheer oo imika ilaa toddoba bilood ku dhow dhow gacanta ugu jiray maamulka somaliland degmada la yidhaahdo woodwood oo kamid a saddexda degmo ee gobolkan uu ka koobnaa waxaa kale oo dhacday degmadaas intii ay haysteen ciidamada somaliland waxaa kaloo dhacday in magaalada la yihahdo ama bariga la yihahdo kalshaale ay beesha bariga burco ka abuureen qodaal cusub iyo deegaameyn taasoo keentay dhibaato iska hor imaad oo dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen arrintaasu waxay sababtay oo keentay oo qorshaheedu ahaa ciidamada somaliland ee joogay meesha la yidhaahdo woodwood oo lixdan kilomitr u jirta magaalada buuhoodle ee magaalo madaxda gobolka cayn in ay u fududeyso oo ay usoo guuraan meesha la yidhaahdo kalshaale iyo maygaagle oo labaduba kamida deegaankan buuhoodle uu xukumo tabsiimo ayay noqotay labadii meelood bay fadhiisteen labada meeloodna may ahayn meelo dadkii ay usoo gurmadeen dhexdhexaadkooda ah ee waxay ahaayeen laba meelood oo deegaankan buuhooda laga xukumo waxay dadweynaha isugu muujiyeen ama u sheegeen inay yihiin dhexdhexaad daacadka ah hawshan meesha ka dhacday waxna laga ay ka qabanayaan balse waxay ahayd oo ay ku salaysnayd istaraatijiyad ay ugu soo dhawaanayaan magaalada buuhoodle oo ay qorshahoodu yahay inay mustaqbalka dhow la wareegaan waxay sii dheereeyeen waktigii waxayna keeneen ciidamo aada u fara badan deegaankaas ku dhow magaalada buuhoodle oo u jira wax ka yar shan iyo labaatan kilomitr waxaa caawa ku sugan ciidamo ay leedahay somaliland oo gaadhaya ilaa shan guuto ugu yaraan oo mutarajira oo qalabkooda iyo sahaydooda iyo saadkooduba uu u u dhamaystiran yahay mana aha kuwo lagu kala qaboojinayo ama lagu dhexgelayo meesha la yidhaahdo dhibtii ka dhacday kalshaale ee labada beelood ee daaqeenka iyo muxuu aha daaqeenka iyo tolliimada iyo wada dhalashada iyo xiirtinimadaba ay ka dhexeeyaan oo awalba dhibaawahan oo kale ay dhex mari jireen iyo geed hoostiina ay ku dhamaysan jireen iyadoo aan xurshi lahayn laakiin hawshatan waa hawl loogu talagalay in ku dhawaansho buuhoodle qabsimadiisa mustaqbalka loogu fududeeyo waxaana yimi ciidan miisaan leh oo ka badan mid laba qolo ama laba qoys ama meel la isku hayay dhexdhexaaninteeda ka badan ilaa haddana way kusoo qulqulayaan sabab kasta oo jirtaba xaaladaas waxaan kusoo gabagabaynayaa deegaanka gobolka cayn degmooyinkiisii saddexda ahaa mid horey u haysteen oo werwer bay ahayd meesha leeda hurub fadhi oo iyaduna ciidankii werwid iyo udhaxaysa kii maygaagle oo iyaduna maanta aan u arko inay ku jirto xaloosha ciidanka somaliland waxaa ka banaan magaalo madaxdii buuhoodle oo iyaduna aada iyo aada muxuu ahaa ugu dhow gacanta cadowga oo dhowr iyo labaatan kilomitr u jirta istaraatiijiyadeeda iyo sahankeeda iyo adeegeeduna shaqeynayo waxaan arrinkan nabadgelyada kusoo gabagabaynayaa arrintaasi waa arrin aada u khatara saddex gobolkii la oran jiray cayn iyo gobolka la yidhaahdo sool iyo sanaag bari saddexdaba waxaa maanta miisaankoodii uu gacanta ugu jiraa somaliland marka aan ka gudbo aan uga gudbo xagga abaaraha iyo biyodhaanka sida aynu la wada soconno muddadii xilligii dayrta ahaa ee dhawaa waxaa guud ahaanba dalka roobka ka da-ay ma badnayn gaar ahaanna gobolkan cayn roob macnali kama diin ama daaq soo saara ama biyo reeba biyihii la cabi xilligii guga ka soo hadhay yaa intii xilliga dayrta lagu jiray iyadii yaa la isticmaalay ama daaq ha ahaatee ama biyaba ha ahaatee xilligii diraacda ama jilaalka oo hadda bilow ah yaa xaaladii biyood ee degaankani ay ku jirtaa meel aada u xidhiidhiyoon haddii aada hal foosto heshana qoyska hal foosto helana laga yaabo inuusan awoodu lahayn inuu maanta iibsan karo oo arrintaasi arrin dhibteeda le weeye haddii aan ilaahay naxariis deg deg ah bixinin ama keenin waa hawl u baahan wax ka qabasho weyn inkasta oo gacan bini aadan ilaahay aan aanu ka baryano inuu tiisa wax kaga qabto haddana lagama lagama yaabo yani xaaladaasi waa xaalad adag waxayna u baahan tahay in hay-adaha samafalka localka iyo kuwa caalamiga iyo maamulka hay-adaha ku shaqada leh ee arrimahaas maamul maamulka puntland inay awood ka geystaan si ay u badbaadiyaan ama u samata bixiyaan dadyowga iyo duunyada ku nool gobolkan qodobka marka aan halkaas isnagana ku dhaafo waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo ah xaaladda siyaasadeed ee gobolkani maanta ku sugan yahay waan horey waan usoo sheegay inta deegaan ahaan ka banaan ee aan maanta magaalo madaxda buuhoodla mooyaane meel ay puntland sheegi karto inay si buuxda u hayso aan lagu tilmaami karin waxaa haddaba aada iila la yaab leh dastuurkeena puntland shaksiyan horta waxaan ugu horeysiinaya anigu waxaanahay shaksi puntlandera aaminsanna xilka uu hayo iyo xeerkeeda iyo nidaamkeedaba aaminsan baanahay laakiin ma ihi mid dadkiisa iyo deegaankiisa ku dulmiyaya waxaanahay mid golo kasta oo ay puntland joogto kaga doodaya ama kaga hadlaya ama aan nina yacni ugaga hamranahayn inaan ka sheego waxa degaankayga iyo dadkaygu puntland xaq ugu leeyihiin ee ka maqan markaan taasoo dhaafo qodobka aan ka soo qaatay dastuurka waxa weeye dhulka iyo soohdimaha qodob oo ah qodobka lixaad faqradiisa koowaad waxay sheegaysaa dhulka puntland waxa uu ka kooban yahay gobolada bari nugaal sool cayn tarkaar gobolka waqooyi gobolka waqooyiga mudug haylaan iyo gobolka bariga sanaag wuxuu kaloo sheegayaa sohdimaha puntland waa kuwii goboladii gobolada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay la lahaayeen deegaanada deriska la ahaa janaayo nineteen ninety one waa bishii january dowladii soomaaliya ee hore ay dhacday hase ahaatee wixii khilaafaad ah khilaafaad ee hore u jiray intii ka horeysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ka hor waxaa laga xaajoon doonaa marka dowlad goboleedyada kale ay dhismaan faqradda saddexaad waxay sheegaysaa puntland waxay soo dhaweyneysaa la xaajooneysaa degmo degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro dowladda puntland numberka afraad qodobka faqradda afraad waxay sheegaysaa dhulka puntland waxa waxaa ku dhan hawada sare beriga iyo dhulka hoostiisa jiidaha dhaqaalaha ee badda oo dhan laba boqol oo mayl badda ah oo ka bilowda halka uu ka ku dhammaado hirka ugu dambeeya waxaana mas-uul ka ah dowladda wuxuu qodobka kale sheegayaa midnimada dhulka puntland waa muqadas lama kala qaybin karo lagumana xadgudbi karo waxaan haddaba isweydiin mudan oo aan uga jeeday inaan dastuurka qodobadan uga soo qaato gobolladan la haysto ee ay ka mid tahay sanaag bari ee ay ka mid tahay sool ee ay ka mid tahay cayn degmooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii miyaanay dastuurkani miyaanu lalahayn oo aanu kheyrkani qabanin puntland oo aanay fulinayn dastuurkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey ee gobolada puntland isu imaatinkoodii iyo dhismihii maamul goboleedka puntland lagu sameeyey lagu aasaasay marka aan kasii gudbo waxa aan dareen ka qabaa marka aan kusii farada-o saddexda gobol ee isku aadan ee aan sheegay waxaad moodaa xeerkaas inaan lagaga dhaqmin oo aanu dastuurka iyo xeerka laga samaystay ee lagu ansaxsaday laga fulin waxaa la haystaa waa dhulkii oo waxaa la haystaa waa hawadii oo waxaa la haystaa waa dhulka hoostiisii oo waa inta ku cad qodobka lixaad ee dastuurka puntland markaan ka gudbo waan ogeyn oo qodob qodobkii ahaa meeshii ahayd muxuu ahaa buuralayda udhaxaysa boosaaso iyo meesha leeda qardho waa laga furiyay baan ohan karaa way fushi baan waa laga furiyay qodobkaa waa laga furiyay baan ohan karaa waana ku kalsooni qaba laakiin waxaa isweydiin lahay maxaa kuwa tan kuwan looga furin waayo miyaanay dastuurka kuwii qortay ahayn kuwii laga ansixiyey miyaanay ahayn kuwii miyaanay ahayn xeerka iyo nidaamka ku galay miyaanay ahayn aan kasii gudbo oo hoos ugu sii farado ma ma waxaa ceyrkani saameeya goboladii hore loolan jiray ma jirteen dalku waa isku dastuur dadka joogaana wuu dastuurka wuu qaatay wuu wada ansaxsaday wuuna ka dhexeeya inaan haddii wax dastuurka kama ku maqan dastuurka ku qoran oo halkan degaankayaga iyo dadkayaga dulmi ku ah oo lagu samaynayo haddii aanu aragno inaanu u gudbino maamulkayaga iyo mas-uuliyiintayada oo u bandhigno waxaan u qabaa inay tahay waajib iyo toosin aanu ku toosinayno sida habboon ee toosan ee dadku uu ugu simeeya xuquuqda iyo xeerka dastuuriga aga ugu dambayntii waxaan codsan lahaa anigoo ka mid ah maamulka puntland waxa aan hadalkan igu kalifay waxa weeye dadkii shacabka ah ee aan dawladnimada u sheeganayn ee aan maamulka u sheeganayn wixii ay iyaguna weydiinayeen wey wax jawaaba waanu kaga cadayna waanu kaga baxana garanayno waa wax nagu adkaaday wey waxaan leeyahay qof kasta oo mas-uuliye karaamada uu leeyahay waxay ku xidhan tahay mas-uuliye maamulka uu ka tirsan yahay karaamada uu yeero buu muxuu ahaay yeelanaya waxaan leenahay iyada oo aan ognahay awoodda dhaqaale jiritaanka dawladdu intii uu ahaa dhibaatooyin badan oo la soo dersay haddana waxaan rumaysannahay oo aan qabnaa in hawshaasu ay u baahan tahay hawl dadka loo caddeeyo si ku filan oo u qaadan karo waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan soo dhaweynayaa sanadka cusub ummadda reer puntland iyo tan gobolka cayneed iyo tii lamid aba waxaan leeyahay sanad wanaagsan allah inooga dhigo mustaqbalka oo puntland ku filan mustaqbalkeeda iyo aayaheeda waxna ka bedela dhibaatooyinka maanta bulshooy bulsho badan oo degaankan ka mid ihi saamaysay waxaan u rajaynayaa guul iyo sharaf asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu